بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bidcati dalaala wakula dalaalati fi nnaar waxaa noo soo socday taxanaheennii ahaa ee aan ka digtoonaanaa maanta mawduuceennu wuxuu ku saabsan yahay dad waayahan yimid oo sunnadii rasuulka sala allahu alay slam inkira waxaa soo baxay kuwo la yidhaahdo qur'aaniyiin waxay dadka ku siraan inay qur-aankii raacsan yihiin oo magacaas qur-aankay la baxaan ama ahlu qur-aan bay leeyihiin magac noocaas kale isku magacaabayaan laakiin waxaa calaamad u ah in sunnadii rasuulka sala alla alay slama ay diidan yihiin say u dhantaaba allana annaga islaamkii ayuu nooga raalli noqday diin ahaan nicmadiina alla waa uu noo dhammaystiray oo kitaabkaas uu kusoo dejiyey rasuulkeenna sala alla alay wasalama yuu noogu dhammaystiray kitaabkuna wuxuu noogu yeeray inaan rasuulkii raacno sala alla alay slama oo aan ateecno oo aan weynayno wixii uuna siiyey aan qaadanno wuxuu naga reeba aan ka joogno lagana aqbali maayo qofku inuu yidhaahdo allan jecelahay ilaa uu ka raaco rasuulka sala alla alay slam daacadii rasuulkana sala allahu alay slam alla wuxuu ka dhigay inay daacadiisa tahay oo alla wuxuu yihi man yutiici arasuula faqad ataaca allah qofkii rasuulka ateeca alla waa uu ateecay aayad kalena alla wuxuu yidhi wain tutiicuuhu tahtaduu haddii aad ateecdaan rasuulka sala alla alay slam waad hanuunaysaan yaa alla uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa baa lagu yihi rasulka sal ly slam atiicu allaha warasuul fain tawallow faina allaha laa yuxibu alkaafiriin alla iyo rasuul ateeca ku dheh haddii marka ay jeedsadaan waxaad maaragtay tidhaahdaa alla ma jeclo kuwa gaalada ah rasuulku sal ly slam wuxuu nagu tirtirsiiyey inaan sunnadiisa qabsanno marka uu dhinto kadib oo wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam innahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kasiira qofkii noolaada aniga gadaashay oo idinka in ka mid ah wuxuu arki doonaa iskhilaaf badan buu arki doonaa iyo iska hor imaansho maxaa la samaynayaa marka haddii taasoo kale ay dhacdo wuxuu yidhi rasuulku sal ly slam facalaykum bisunnatii sunnadayda laasima oo ku dhega buu yidhi rasuulku sal alla alay slam wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin iyo dariiqadii khulafadii afarta ahayd ee raashidiinta ahayd almahdiyiina ee la hanuuniyey cadduu calayha binnawaajid gows dambeedyada ku qabta buu leeyahy rasuulku sala alla alay slam wuxuuna nooga digay rasuulku sala alla alay salam in bidca lala yimaado bidcadina waxaa ka mid a in sunnadii rasuulka sal ly slam laga haajiro oo la noco oo lala diriro oo dadka lagu diro oo la inkiro bidcooyinka waaweyn ayay ka mid tahay sababtoo bidcadu labay u qaybsantaa mid diinka looga baxo iyo mid maaragtay aan diinka looga bixin laakiinse ahlucilmiga muxaqiqiinta ahi ay yidhaahdaan guud ahaan bidcadu kabaa'irtaba waa ka daran tahay haddaysa xataa gaalnimo gaarsiisnay sababta nusuusta ku soo aroortay aad bay shadiid u tahay wuxuu yidhi rasuulku sala alla alay slam xadiidkii aan hadda soo akrinaynay oo sheegaya haddii khilaaf uu dhaco in lagu dhego sunnadii rasuulka sal ly slam iyo sunnadii khulafaa araashidiin kadib buu wuxuu yidhi rasuulku sal ly slam wa iyaakum wa muxdathaati alumuur waxaan idinkaga digayaa wax la soo darisiiyey arrimaha la soo darisiiyey ee bidcada ah faina kulla muxdatatin bidca maxaa yeelay wax kasta oo diinkii gadaal looga soo daraayo oo aan diinkii ka mid ahayn waa bidca ayuu yihi rasuulku sal ly slam wa kulla bidcatin dalaala bidco kasta ahina waa baadi buu yihi rasuulku sal ly slam xadiidka imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajiya ay wariyeen waana xadiis saxiixa rasuulkuna sal alla ly slama wuxuu ka warramay kuwa maaragtay dheragsan oo kibirsan oo gadaashiisa imaan doona oo sunnadiisa diidi doona yuu ka warramay rasuulku sal ly slam wuxuu yidhi laa ulfiyanna axadakum yaanan helin oo aanan helin midkiin muttaki'an calaa ariikatihi isagoo maaragtay ku dangiiga fadhigiisa yaatiihi alamru min amrii oo amar uu u imaanaayo oo lasoo gaadhsiinaayo oo loo sheegaayo amarkaygii ka mida oo mimaa amartu bihi ow nahaytu canhu oo ka mida wixii aan dadka faray anigu ama aan ka reebay yaa lasoo gaadhsiinayaa rasuulkii baa sala alla alay slam saas yiri baa la leeyahay fa yaquulu wuxuu leeyahay laa adri waran uguma ogi buu leeyahay yani waxaad moodaa inuu maaragtay warkaas ula jeedo war nagala taga waxa wadaan oo kale maa wajadnaa fi kitaabi illahi itabacnaahu buu leeyahay wixii aan qur-aanka ka helno unbaan raacaynaa xadiiska xaggee nooga daba wadaan oo kale waa macno xadiidkan abu daawuud iyo tirmidi iyo yaa wariyay iyo xaakim xaakimna wuxuu yidhi waa xadiis saxiixa buu yidhi calaa sharti shaykhayn dahabina waa uu maaragtay qiray warkaas marka rasuulku sal l slm wuxuu sheegay waxa ummadiisa ka dhex dhici doona wixii sidii bay u dhaceen taasina waxay tusinaysaa rasuulka sala allahu alay wasalama nebinimadiisa ayay tusinaysaa firqooyinka lunsanaa marka inay sunnada rasuulka sal ly slama diidaan oy ka hor yimaadaan way isku raacraaceen ee qaarna way badsadaan qaarna way yaraystaan kasoo bilaabo qarnigii koowaad ilaa iyo maanta way socotay firqooyinka marka diinkii ka baxay waxaa ka mid a kuwa ahlulqur-aan isku magacaabay qarnigii afar iyo tobanaad rubiciisii hore yacni qeybtiisii hore yay soo bilowdeen meeshaas hindiya la yidhaahdo yay ka soo bilowdeen de hindiya waagii hore oo ingiriisku meesha haysan jiray iyada iyo bangaladesh iyo bakistaanba isku waddan bay ahaayeen kuwa meeshaa ka soo baxay isku magacaabay ahlulqur-aan isku magacaabay waxayna ku saamoobeen afkaartii reer galbeedka oo waxaad moodaa inay leeyihiin sunnada oo la qabsada ahi horumarka la gaaraayo yay ka hor imaanaysaa bay leeyihiin markaasay sunnadu inay xujo taaba inkiraan wax aan ka qaadanayna m malahay yidhaahdeen mana xataa kala soocin sida maarata ahlubidca kale qaarkood u kala soocaan sunnada tiyada mutawaatirka iyo tiyada marka aan mutawaatirka ahayn jimciyaday sameeyeen oo buuq badan bay muslimkii soo dhex geliyeen marka kuwooda uga magac dheer waxaa ka mid ahaa gulaam axmed barwiis mid la dhihi jiray marka qofkii inuu qur-aankii u abtirsado uu isku magacaabo ammaan u noqon mayso beenay sheegayaan sababta qur-aankii bay diidan yihiin ilaa qur-aankii wuxuu leeyahay rasuulkii ha la raaco sala alla alay slam hana la ateeco yuu leeyahay qur-aanku awaamirta qur-aanka ku jirtana si fiican mana u fahmaysid si fiicanna uma tabaqi kartid haddii aad sunnadii rasuulka sal l slam aad ka tagto marka nimankaasi jamaacadii muslimiinta way ka dhex baxeen marka waa un dad qur-aanka inkiriya oo kale waayo mararka qaarkood qofku waxa uu inkiro yaaba dhici kartaba in maaragtay lagu magacaabo nimanka hadda qadariyada la yidhaahdo oo kale asal ahaan waa kuwa qadarkii inkirsan marka sunnadii in la cuskado oo lagu dhego si qur-aankii si sax loogu fahmaahi waa lama huraan oo alla qur-aanki wuxuu soo dejiyey isagoo dadkii wax walba u caddaynaya yacni arrimahoodii diinta yuu qur-aankii u caddaynayaa ama waa la nasgaraynayaa amase waxaa lagu celinayaa wax kuu caddeeya oo sunnadii rasuulka sal l slam ah ama wixii muslimiinta ay ku ijmaaceen ay ku midaysnaayeen allana wuxuu yidhi wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nusila ilayhim rasuulkiiow waxaan kugu soo dejinnay qur-aankii si aad dadkii ugu caddayso wixii loo soo dejiyey marka waxaad arkaysaa marka waxaad arkaysaa sunnadii rasuulka sala alla alay slama oo fasiraysa qur-aankii alla markii uu yidhi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wa hum muhtaduun wuxuu ku fasiray rasuulka sal l slm dulmigaas inuu shirkigii yahay alxisaabulyasiirna wuxuu ku fasiray inuu cardigii iyo bandhig uu yahay oon qofkii lagu adkeynaynin alkhayt alabyad iyo alkhayt alaswadna wuxuu ku fasiray caddaantii maalinka iyo madowgii habeenka walaqad ra'aahu naslatan ukhraa cinda sidrati lmuntahaa waxaas uu arkay wuxuu ku fasiray rasuulka sal slm inuu jibriil ahaa aw yaatiya bacdu aayaati rabbika aayadii suurat lancaam ku jirtay wuxuu ku fasiray rasuulku sal l slama in laga wado qoraxda oo ka soo baxda meeshay u dhici jirtay wuxuu kaloo alla uu sheegay in tusaalaha kelimadda wanaagsani uu la mid yahay geed wanaagsan oo kale alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayibatan ka shajaratin tayibatin waxaa lagu fasiray geedkii timirta ayaa lagu fasiray waxaa kaloo rasuulku sal slm uu fasiray yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira alla wuxuu mu'miniintii ku sugaa qowlkii sugnaa buu ku sugaa noloshan adduunyo iyo tii aakhiraba wuxuu ku fasiray in maaragtay laga wado su-aalihii qabriga la isweydiinaayo marka qofka la weydiinaayo yaad caabudi jirtay man rabbuka wamaa diinuka diinkaadu muxuu ahaa iyo man nabiyuka wuxuu kaloo fasiray rasuulku sal ly slama ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaahi iyo cadiy bni xaatim ufasiray wuxuu ku fasiray in la xalaalaysto waxay iyagu xalaal ka dhigeen oo xaaraanta ahaa iyo sidoo kale in xaaraan loo ictiqaadiyo waxay iyagu xaaraan ka dhigeen oo xalaashi ahaa yn xalaashii bedelaayaan xaaraan ka dhigaayaan markaasaa lagu raacaya xaaraantii bedelaayaan xalaal ka dhigayaan markaasaa lagu raacaya oo diin laga dhiganaya waacidduu lahum mastatactum min quwatin oo diyaarsada gaaladii wixii aad awoodaan oo xoog ah wuxuu ku fasiray rasuulka sal slama alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu xoogga la sheegayaa waa garidda buu yihi rasuulka sal ly slam liladiina axsanu xusnaa wa ziyaada kuwii wanaagga falay waxay leeyihin wanaag bay leeyihiin iyo dheeraad wuxuu ku fasiray rasuulku sal ly slam in laga wado fiirada alla la fiirinaayo ma wejiga alla la fiirin doono marka qofku inuu yidhahdo matalan carabiga waan aqaanaa kuma gaari karo macaanida noocaas oo kale ah haddii aanu rasuulka sal slam noo caddaynin arrinka mugdi baan maaragtay uga jiri lahayn sunnadu marka waxay caddaysaa wixii maaragtay mujmalka ahaa ee si duubduubnaana si duubduubnaana loo sheegay wa aqiimu salaata wa aatu zakaata salaaddii ooga zakadiina bixiya yaa layidhi kutiba calaykum asiyaamu soonkii baa linku waajibiyey yaa alla u yidhi walilaahi cala annaasi alla wuxuu ku leeyahay dadka xijulbeyti inay maaragtay kacbadii u qasdaan man istataaca ilayhi sabiilan iyay waajib ku tahay waa qofkii awood leh markaasaa rasuulku sal slm wuxuu noo caddeeyey markaasaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam noo caddeeyey in salaadaha waajibkaahi ay shan yihiin oo maalinkai habeenkii la dukanaayo rakacaadka inta rakaco la dukanaayo salaad walba yuu noo sheegay iyo shuruudda salaaddu ay leedahay iyo arkaanta ay shuruu iyo arkaanta ay salaaddu leedahay yuu noo caddeeyey rasuulku sal ly slama markaasuu wuxuu yidhi haddana salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u dukada sidaad aragteen anuu u dukanaaya wuxuu noo sheegay rasuulku sal ly slam haweenta xaydka qabtaa inaanay salaaddii waajib ku ahayn inay soo qadaysana aan laga rabin inta maarata caadada ay qabto salaaddii wa kumana waajibto marka xaydku ka dhammaadana soo qadee lama laha laakiin soonki way soo qadaynaysaa waa soo qadaynaysaa soonka way soo celinaysaa sakadiina rasuulku sal slam wuxuu nooga warramay dadka ay ku waajibtay iyo maaragtay heerka marka qofka xoolihiisu ay gaaraan sakadii looga baahan yahay ama lacagtii ha noqoto ama xoolihii ha noqoto ama wix beeraha kasoo go-aaya ha noqdaane soonkan wuxuu noo sheegay rasuulku sal ll ly slam oo noo fasiray in maaragtay ay tahay in qofku uu casmi uu la yimaado oo uu ka joogo wixii inuu ka joogo la faray oo ama cunto ah ama cabid ah ama haween loo dhowaado oo rag iyo haween isu dhowaadaan laga bilaabo marka fajar ku dhasho ilaa qoraxdu ka dhacdo saasuu ku fasiray rasuulka sal ly slam wuxuu kaloo rasuulka sal l slam caddeeyey xajkii in hal mar uun keliya qofka ay waajib ku tahay hadduu awood u leeyahay qofka muxrimka ah ee xajka maaragtay xirtay ama cumrada xirtay dharka loo ogol yahay iyo kaan loo ogolayn buu caddeeyey rasuulku sal alla ly slam tawaafka maaragtay tiradiisu intay tahay buu caddeeyey iyo sida loo tawaafaayo waxaasoo dhan qur-aanka kuma cadda laakiin rasuulkii waa caddeeyey sal alla ly slam alla wuxuu maaragtay ku waajibiyey dadkii madaxda ahaa ee ummadda xukumayey marka ay fulinayaan xuduudda in qofkii wax xada ee nisaab xada laga gooyo gacanta waasaariqu wasaariqatu faqtacuu eydiyahumaa kii waxaday iyo tii waxaday gacmahooda gooya yaa alla u yidhi sunnadu waxay caddaysay in xoolaha loo goynaayo marka uu xado qofka gacanta looga goynaayo inay yihiin diinaarka marka afar loo qaybiyo qayb ahaan iyo wixii kasii badan meesha laga goynaayana waa maaragtay kala goyska ugu horeeya gacanta ee ugu hooseeya faraha iyo macnaha dhudhunku meesha iska galaan yani calaacasha iyo dhudhunku meesha iska galaan haddii marka caqligeenna nala daayo axkaamta miyaan garan lahayn haddaba lagama deeqtoomi karo sunnadii si qur-aankii loo fahmo sidaas darteed saxaabadu arrinkaa way garanaayeen oo sunnada aad bay u qadarin jireen jaabir ibnu cabdillaahi xadiis dheer baa laga wariyey oo uu rasuulka sal ly slam sidii uu u xajiyey uga warramayey saxiixu muslim baa lagu wariyey xadiidkaa dheer ee jaabir wuxuu marka leeyahay jaabir isagoo maaragtay ka hadlaaya sidii rasuulka sal ly slam uu samayn jiray iyo xajkii uu aada uga hadlaayay markaasu wuxuu ku leeyahay wa rasuulu llahi sala allahu alay slam bayna adhurinaa rasuulkii alle sal ly slam ayaana dhex joogay wa calayhi yanzilu lqur'aanu qur-aankuna isaguu kusoo degaayey wa huwa yacrifu ta'wiilahu asagaana fasiraadda qur-aanka garanaaya wamaa camila bihi min shayin camilnaa bihi wixi uu rasuulku sameeyo sal ly slama oo acmaashii xajka ah yaan samaynayna annaguna waa ku dayanayna buu leeyahay marka fasiraadii qur-aanka rasuulka sal ly slam ayaa looga dambeeyey maadaama isaga qur-aanku uu kusoo degayey wuxuu u sameey marka waa samaynayn ule waa ku deganay ibnu cumarna wuxuu wariyey xadiidkii ahaa iidanuu linnisaa'i bileyli ila almasaajidi haweenku markay idin yidhaahdaan habeenkii masaajidkan kusoo dukanaynaa u ogolaada markaasa wiil isagu u dhalay baa wuxuu yidhi wiilka waaqid baa la dhihi jiray idan yattakhidnahu dagala waxay ka dhiganayaan haddii saas loo ogolaado oo inay habeenkii masaajidka aadan loo ogolaado waxbay hoos gelinayaan waxbay ku qarinayaan muxuu sameeyey marka xabadkuu ka garaacay wiilkii wuxuuna yidhi uxadiduka can rasuuli illahi sal l slm wataquulu laa rasuulka alle sal l slm ya wax kaaga werinayaa markaasaad maya leedahay cimraan ibnu xusein yaa shafaacadii sheegay ninbaa wuxuu yidhi yaa abaa nujayd abuu nujaydow inakum tuxadisuuna bi axaadiida lam najid laha aslan fi lqur'aani axaadiis baad noo sheegaysaan aanan qur-aanka ku arkin cimraan baa xanaaqay wuxuuna ku yidhi qara'ta alqur'aana waryaa horta qur-aanka ma ma dhamaysay buu yidhi ma akrisa kulligiis qaala nacam buu yidhi haa qaala wuxuu yidhi fahal wajadta fiihi salaata alcishaa'i arbacan salaadda cishuu inay afar ragca tahay miyaad qur-aanka ku aragtay wawajadta almaqriba halaatan salaadda maqribku inay saddex tahay miyaad qur-aanka ka heshay waalghadaata rakcatayni salaadda subax inay laba ragca tahay miyaad qur-aanka ku aragtay waaduhra arbacan salaadda duhurku inay afar ragca tahay miyaad qur-aanka ka heshay waalcasra arbacan salaadda casrka inay afar tahay miyaad qur-aanka ku aragtay qaala wuxuu yidhi laa maya qaala facan man akhadtum daalika yaad ka qaadateen marka cilmigaas alastum anna akhadtumuuhu waadan annaga naga qaadanina cilmigaas wa akhadnaahu can rasuuli illahi sal slam annaguna aanan kasii qaadan rasuulka sal l slam annaguna rasuulka ima sal slm kasoo qaadanay adunkuna annagaad naga qaadateen awajadtum fiihi qur-aanka ma waxaad ka hesheen fii kulli arbaciina shaatan shaatun afartankii neefee aryaba in sakada ku waajibtaa ay tahay hal neef oo arya geelana matan intaas waxaa ku waajiba maaragtay neefa neefaa ku waajiba lacagtana intaas waxaa ku waajibta intaasoo kalea ku waajibta si duuduuba u sheegay ma qur-aanka taa keenaysaan buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi maya ninkii maya buu yidhi marka qaala facaman akhadtum dalik oo yaad ka qaadateen marka warkaas iyo cilmigaas alastum canna akhadtumuuhu wa akhadnaahu can nabiy sal l slam miyaadan annaga naga qaadanina annaguna aanan rasuulka sal slam ka qaadanin sala allahu alay slam ilaa uu marka ka yidhi cimraan faqad akhadnaa can rasuuli illahi sal l slam ashyaaa laysa lakum biha cilmun rasuulka sal slam waxaan ka soo gaarnay oo aan ka qaadanay waxyaaba adinku aadan cilmi ulahaynina marka waxaa wariyey ibnu bata yaa kitaabkiisa aliimaan ku wariyey sidoo kale aajuri baa shariica ku wariyey iyo xaakim yaa mustadrak ku wariyey ibnu cabdibarri sidoo kale isagoo mukhtasara sanadkuna marka waa sanad maaragtay laa ba'sa bih ayuub asakhtiyaani yaa wuxuu yidhi ninbaa wuxuu ku yidhi mutarif ibnu cabdillaahi ibni shakhiir nin taabici buu ahaa taabiciinta kuwa waaweyn buu ku jira mutarifkaasu ninkiibaa wuxuu ku yidhi mutarif laa tuxadisuuna ilaa bilqur'aan wax aan qur-aanka ahayn hanoo sheegine wixii kaloo dhan naga dhaaf fa qaala lahu mutarif baa wuxuu ku yidhi wallaahi maa nuriidu bilqur'aani badala annagu qur-aanka inaan wax kala dhaaf siisanno oon ku bedelanno dooni mayno walaakinaa nuriidu man huwa aclamu bilqur'aani mina laakiin waxaan doonaynaa mid annaga qur-aanka nooga cilmi badan rasuulkii buu ku wadaa sal ly slam kaasna sidoo kale ibnu cabdilbari baa wariyey fii jaamici bayaan cilmi wafadli muxaqiquna wuxuu yidhi sanadkiisu waa saxiix marka waa inaan salafkii ku dayannaa oo sunnadu ay qalbigeenna ku weynaataa oo aan awlaaddeenna iyo dadkeenna ku tarbiyeynaa in sunnadii la ixtiraamo oo la fuliyo wax aan wakhtigii rasuulka sal ly slam iyo wakhtigii saxaabada aan diin ahayn maanta diin noqon maayaan marka nimanka qur-aaniyiinta xaggay diinkooda ka qaateen shaytaan baa wax u qurxiyey wabilahi towfiiq intayna ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online